warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuga hana waxaa ka mid ah in loo haysto inuu dil ka geystay ismaamulka marsabada oo gacanta lagu dhigay booliiska rafti valley oo ka hortegay weerar burcadnimo oo la qorsheeyey iyo guddiga doorashooyinka somalilan oo laasacaanood ka bilaabay diiwaangelinta dadka doorashooyinka ka qayb qaadanaya subax wanaagsan dhegeystayaal intaas waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo talaada taariikhdana ku beegan bisha labay tobnaad labada kun labaatan iyo labo qodobadaas aa maqasheynaya kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada saraakiisha waaxda dambe baarista ismaamulka mirsabada ayaa gacanta waxay ku dhigeen eedeysane lagu magacaabo waa lolime imijonga oo ay da-diisu tahay sagaaliyo toban sano jir waxaa loo haystaa in uu labaiy labaatankii bishan disembar dilay maxamed cabdi jaldheesa kadib markii uu falkan geystay ayuu eedeysanaha durbo bilaabay inuu dhuumaaleysto hase ahaatee ciidamada oo xog ka helay dadweynaha ayaa dabagal ku sameeyey ugu dambeyn kasoo saaray halkii uu ku dhuumanayay waaxda dhiisi ayda ayaa qoraal ku sheegtay in sidoo kale lasoo helay mindi la rumaysan yahay in ay tahay midda u adeegsaday dilka la tuhumanaha oo hadda xabsiga ku jira ayaa la filayaa in maanta maxkamad lasoo taago si dacwad loogu soo oogo ciidamada booliiska ee aaga kariovale ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ka hortageen fal burcadnimo oo la doonayay in la fuliyo saraakiisha ammaanka ayaa waxay heleen warbixin horudhaca taasi oo u saamaxday in ay ka hortagaan falkaasi saraakiisha booliiska caadiga iyo kuwa kaydka ayaa iska kaashaday ka hortaga qorshaha kooxda burcad ah wararka ayaa intaasi ku dareeya in ciidamada ammaanka ay sidoo kale soo celiyeen xoolo dhan kun iyo saddex boqol oo la dhacay kuwaasi oo lagu wareejiyey mulkiilayaashii iska lahaa adeega qaran ee ciidanka booliiska dalka n p s ayaa bayaan ay soo saareen islamarkaana dadweynaha waxay kaga mahad celiyeen in si deg dega ah warbixin ugu gudbiyeen ciidamada taasi oo fududeysay in weerarkaasi qorsheysna laga hortago iyadoon waxyeelo lagu gaarsiin bulshada deegaanka sidoo kale waxay ku baaqeen in markasta ay booliiska si wanaagsan ula shaqeeyaan
star f m ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
guddiga doorashooyinka somalilan ayaa magaalada laasacanood ee xarunta gobolka sool waxay ku qabteen munaasabadda dib u furista diiwaangelinta codbixiyaasha somalilan mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka somalilan kuwa gobolka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa munaasabadda ka qeyb galay waxaana dadka deegaanka lagu booriyey inay qaataan kaararka codbixinta si ay doorashada uga qeyb qaataan sidoo kale shacabka deegaanka ayaa waxay ballan qaadeen in si weyn ay ugu soo bixi doonaan doorashada waa kaarqaadashada iyo diiwaangelinta si ay doorashada uga qayb noqdaan maanta runtii wax kale meeshan uguma aynaan iman aan ahayn inaynu daah furro dibufurista diiwaangelinta ee dalka ka dhacaysa iminka ieedyoabaaanka bisha siddeed iyo labaatanka bisha oo ku beegaan barimayo saadambe ayay ka bilaaban doontaa degmada laascaanood oo ah caasimadda gobolka sool siddeed iyo toban goobood ayay dadku iska diiwaangelin doonaan kaadadkana ka qaadan doonaan insha allah degmada xudun oo kale waxay ka qaadan doonaan shan goobood degmada taleex oo kale shan goobood degmada caynamana shan goobood gobolka sool soddon iyo saddex goobood ayaa diiwaangelinta codbiyaasha somalilan dib looga furay furkaa diiwaangelinta ka dhacaysa dhammaan jamhuuriyadda somalilan oo loogu diyaargaroobayo doorashooyinka soo socda
wax siyaasada iyo wax tabtari aanu oonin waxa uu wadaa maanta la kala riixanaya aanu jirin oo aanu maanta isku duubanahay oo hal midhow qura yahay inaan u soconno ama isjaxyugu yahay oo ah diiwaangeelintu inay najaxdo gobolladu way tartamayaan waxay ku tartamayaan kaarqaadashada waxay ku tartamayaan doorashooyinka soo socda reer laascarood hal waxbaa looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay waysdiiwaangelin si aad codkiinna ugu ciilbaxdaan oo waxaad doonaysaan aada ugu doorataan waxaynu iskula dardaarmaynaa qof walba meesha uu fadhiyo intuu ka kaco inuu dadka ku dhiirigeliyo mid yar iyo mid weynba inuu qaato kaarka in dadweynaheenna gobolka sool intii qaangaadhay iyo intii aan hore u qaadan iyo intii uu ka lumay iyo intii goobaha beddelanaysa sidii laydiin sheegayba inaynu dhammaan isdiiwaan gelinno diiwaangelinta kaara qaadashada iska daa annaga dadka iska daayo duunyada yadaa qaadanaysa waxaan idin leenahay reer soolow min degmo min tuulo min gobol iyo wixii aynu isku talo iyo isku xaajannahay nin walba cidda uu wakiilka ka yahay maanta waxaa la rabaa inaynu dadkeennan raacno warqaata ka ah haddaannu nahay codbixiyaasha gobolka sool waxaannu ku baraarugsannahay ee, diiwaangelinta ka dhacaysa gobolka sool waxaan u malaynayaa inaannu si fiican maanta isu diiwaangelinayno haddaynan kaarka qaadan maanta hilinoo ka baahan yihiin maanta hilina ka baahan yihiin maantaynu wax tari karaa maantaynu soo saari karaa maantaynu waxna diidi karaa waxna qaadan karaa hali maalin bay xiil joog tahay maanta codkaaga yuusan baaqan kaad rabtana ku soo saar kaadan rabinna ku reeb inta aynu kaga mid noqon doonno bulshada wax kula qaybsan doonno codkeennaasi aynu ugu hiilin doonno cid walboo hiil u baahan innaguna aynu ku hiishan doonno leeyahay dadweynaha gobolka sool oo waxaan leeyahay aan isdiiwaangelinno si aynu codkeenna ciddaynu doonaynana ugula soo baxno cidda aynu diidaynana ugu ridno nukliyerka iyo hubka maanta la haystaa waa codka anagu amniga ayaana quseeya waxaannu mar walba oo aannu meelahaanu madalshan oo kale aanu nimaadnana dadweynaha reer laascaanood aannu ku codsannaa inay amniga iyo nabadgelyada gacan ciidamada booliiska ka siiyaan guddiga doorashooyinka somalilan ayaa sheegay in shan iyo toban cisho ilaa iyo soddon cisho ay diiwaangelintu ka socon doonto deegaanada kala duwan ee gobolkaasi iyo si guudba somalilan kadib marka diiwaangelinta lasoo gebagabeeyo ayaa kaararka bixintooda waxay socon doontaa muddo iyaduna shan iyo toban cisho ah waxaana sidoo kale arrimahan faahfaahin ka bixinaya mid ka mida guddiga doorashooyinka ee somalilan dadka isdiiwaangelinaya waa sidaa loo sheegay oo waxa weeye diiwaangelintu meelaha badankeeda shan iyo toban cishay ka soconaysaa marka shan iyo tobanka cisho in laga faa'iidaysto meelaha magaalooyinka waaweyn iyo meelaha fogfoga xuduudahoo kalena waxay ka soconaysaa soddon cisho taasi waa taa dadka isdiiwaangelinaya waxa weeyaan dhammaan ciddii aan horey isu diiwaangelin way isdiiwaangelinayaan qof kastaan horey isu diiwaangelin waxaa kaloo isdiiwaangelinaya dadkii qaangaadhay diiwaangelintii hore intii ka sokaysay dadkii qaangaadhayna way isdiiwaangelinayaan waxaa isdiiwaangelinaya oo kale qofkii isdiiwaangeliyey laba goor wax ka badan mo oo oo kaadhkii ka gubtay qofkaasina isaguna jaanis baan u siinay inuu mar labaad inuu ku ceshado oo kaadhkii halkaa looga soxo Eh, waa qofkii ku ceshada ee kaadhka ka gubtay waxaa isaguna isdiiwaangelinaya ciddii shahaadooyin haysatay ee aan kaadh la siin laakiin markuu isdiiwaangeliyey shahaado la siiyey Eh, qofkaasina imika waxaa jaanis loo siiyey inuu isna dub isu diiwaangeliyo qodobka kalaan raacinaya waxa weeye taa ka sii muhiimsani markay diiwaangelintu dhacdo kaadh qaybintii baa ku dhigta kaadh qaybintaasi shan iyo toban cishay soconaysaa iyadu marka macno samayn mayso intaynu isdiiwaan gelinnay inaynaan kaadhkiina qaadan macno samayn mayso waxayn waa inaynu hubinnaa qof kastoo isdiiwaangeliyey shan iyo tobanka cishee kale ku xigana inuu kaadhkiisii doonto goobtuu iska diiwaangeliyey uu ka qaato muhiimadda taallaa waxa weeyaane ugu adag war sidee kaadhka loo qaadanaya barasho noqoto hadday caafimaad noqoto haddii wax kasta oo horumarina dee waxaa la eegayaa deegaankaa faraha le isdiiwaangeliye caddeeyey iscaddeeyey ayaa la arkaa laakiin kani hadduu maantao dhan yidhaahdo waan badana dee cidima arkayso diiwaangelinta waa lagu kala baxaya ugu dambeyntiina madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jun un ayaa waxa uu arin lagu farxa ku tilmaamay in dalkiisa uu gaaray horumar dhaqaale iyo mid militari arrintan ayuu ka hadlay xilli uu si rasmi ah u furay shirweynaha sanadlaha ah ee xisbiga wadankaasi hogaamiya wakaalada wararka k c a ayaa ku waramaysa in madaxweyne kiim uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabo ay ku guuleysteen muddo sanada waxa uu saraakiisha dowladda ugu baaqay in ay dadaalkooda si laba jibaaraan hogaamiyaha waqooyiga kuuriya ayaa intaasi ku daray in sidoo kale ay gaareen horumar dhanka siyaasadda ah shirweynaha sanadkan ayaa waxa uu kusoo beegmaya iyadoo xukuumadda pyongyang ay sanadkan labada kun iyo labaiyo labaatanka tijaabisay tiradii ugu badnayd ee gantaalada ridada dheer ee loo yaqaano i c b m s kuwaasi oo meelo kala duwan ay ka tijaabisay